warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya doon ay leeyihiin ganacsato soomaali ah oo ku gubatay xeebaha dalka cumaan doontan oo lagu magacaabo blue star oo badeecdo kala duwan siday ayaa ku wajahneyd dekeda boosaaso doontan ayaa xalay saqdi dhexe ku gubatay jasiirad ku taalla xeebaha dalka cumaan doontan oo ahayd mid ganacsi ayaa waxaa la sheegay in ay lahaayeen ganacsato soomaali ah islamarkaana ay u rarnaayeen badeecdo kala duwan sidoo kale wararka ayaa sheegaya in doonta gubatay ay markii hore kasoo shiraacatay dekeda magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta halkaasoo ay kasoo qaaday badeecadaha kala duwan marar badan ayaa waxaa sidan oo kale u gubtay dooni ay lahaayeen ganacsato soomaali ah kuwaas oo ku socdaalayay badweynta hindiya